بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay cilmilmacaanigii kitaabkii qaybta qismiga maarata cilmilmacaaniga kitaabka albalaaqat alwaadixa waxaynu ka soo baxnay markii hore inshaagii waxaynu soo birownay qasriga qasriga afar mabxas buu leeyahay mid waa tacriifka waa soo tacriifino wuxuu noqday takhsiisu amrin biaakhara bidariiqin makhsuus duruqda faa'iidaysa ama waddooyinka laga faa'iidaysto in meesha xasri ama qasri ku jirana afar baa dhigan oo annafyu maca alistisnaa iyo inama iyo alcadfu billaah iyo laakiin iyo bal iyo ka u dambeeya oo ah taqdiimu xaquhu ta'khiir in la soo hormariyo mid takhiir in dib loo dhigo xaqu lahaa oo la soo hormariyo afartaasna waa duruqulqasri baa la yidhahdaa mabxadka kale oo kale ku jira waxa weeyaan waa la qaybiyaa waxaa la yidhahdaa idaafi iyo xaqiiqi qasrigan ma xaqiiqiba mise waa idaafi marka xagga loo eego mukhaadabka laftiisa loo eego lagula hadlayana qasrigu isna saddex buu noqdaayo qasru qalbin iyo qasru tacyiin iyo qasru ifraad bal aan horta ku dabadarno markaa mabxadka kale taqsiimu lqasri qasriga qaybintiisa ilaa xaqiiqiyin mid xaqiiqo ahoo dhabahiyo wa idaafiyin iyo mid nisbi ah loo qaybinayo taqsiimu lqasri ama xasriga ama qasriga kaa doonta ka cibaarayo qaybintiisa ilaa xaqiiqiyin mid xaqiiqo ah iyo wa idaafiyin mid nisbe ah loo qaybiyo oo nisbi ah qasriga xaqiiqiga waxaa laga wadaa maqsuurka wuxuu maqsuur calayhiga maqsuur calayhigu maqsuurka lagu qasriyey isagaa gaaru leh maba tallaabayaba oo meel kale u gudbi maayo manaa isagunbaaba ay ku gaar yahayba matalan ba waxaynu ognahay ilaahay mooyaane wax abuuraa ma jiraan afaman yakhluqu kaman laa yakhluq marka haddii la yahado laa khaaliqa ila allah oo sifadaa khaaliqiyada la qasriyo maqsuur laga dhigo maqsuur calayhigana allah laga dhigo qasrigaas waa xaqiiqo waayo cid kale oo wax abuurtaa ma jirto marka bixasab alwaaqic sida dhacda marka la eego ee sida jirta inuu qasrigaasi mid xaqiiqaaba yahay inamaa khaatamu alambiyaai muxamadun sala allahu alayh waalih wasalam ka ambiyada lagu khatimay waxa weeyaan waa muxamed sala allahu alayh waalih wasalam qasrigaasi waa xaqiiqi ayib iyo marka loo eego wax kale loo eego inuu yahay oo idaafiga waxa weeye waxaa la odhanayaa caliyun shujaacun ashujaacu may ashujaacu caliyun ashujaacu geesigu caliyun waa cali laa xasanun xasan maaha ashujaacu caliyun laa xasanun waxaad qasrisay iminka kelmaddaa sifadaahoo shujaac waxaa maqsuur calayhiya cali ayaad ku qasrisay ilaa waa inaga nidhilaada waxa ka horeeya maqsuur calayhiye laakiin waa marka loo eego xasan waa marka xasanu loo eego binisbati ilaa xasan marka loo eego ayaa geesigu yahay ayuu geesigu cali yahay oo ninbaa wuxuus lahaa labada niniba waa wada geesi ama ninbaa kalaa wuxuus lahaa maya xasan baaba geesisan ama wuu ka yaro shakisanaa labadooda ka geesi ah markaasaad qasrisayo waxaad tidhi maye ashujaacu caliyun laa xasanun marka kaas waa nisbi marka xasan loo eego weye waxaa laga yaaba markay khaalid yimaado caliyun iska tegayo oo laga geesisanaanayo kaa waxaa loo yaqaanaa nisbi baa loo yaqaana ama idaafi baa loo yaqaanaa qasriga noocaas baleeg haddaba taqsiimu lqasri qasrigii qaybintiisa oo ilaa xaqiiqiyin loo qaybiyo mid xaqiiqa ahiyo wa idaafiyin mid nisbi ah markaa cid kale la barbar dhigayo un la eego eeg haddaba alamilatu almihaalu lawal tusaalaha hore wuxuu leeyahay laa yurwi ma waraabiyo misra ay arda misra dhulka masar ma waraabiyo min alanhaari webiyada xaggooda ila niilu niilka mooyaane webi kale oo soo gala masar oo biyo siiya masar reer masar biyo siiyaa ma jiro oo aan niilka ahayni halkaa qasri ma ku jira haa waayo dariiqiisi waa nafyu maca alistinaa waa laa oo ilaa ay ka daba dhacday waayahay keebaa maqsuur ah maa bacda laaba ah maa bacda ilaana waa maqsuur calayhi haddaba laa yurwii ma cokonaysiiyo oo ma waraabiyo misra arda misra dhulka masar milana nahaari webiyada xaggooda ila niilu niil mooyaane yacni maqsuurun calayhigu waxa weye waa waa waxa weeye waa waa niil maqsuurkuna waxa weye irwaau misra ma xaqiiqa mise xaqiiqa maaha talo webi kale ma maraana markaa waxa weeyaan masar ma maraa maya oo dee waa kuwan dagaalka ka xigay iminka geeri bay ka xigaan masaaridu biyihii niilka markii la yidhi waa la kala qaar baa la reebayaayo waxaa laga dhisayaa biyo qabatin ama sadi baa laga dhisayaa ayaa etoobiya dhisanaysaa dagaal bay ka xigaan marka hadday webiyo kale haysan lahaayeen dee way ka maarmi lahaayeen odhan lahayn dee kuwo kaleba waa noo soo doynayaan roobka marka qasrigaasi waa xaqiiqa qasrigu ma qasru mawsuufin calaa sifa waa mise waa qasru sifatin calaa mawsuuf waa qasru sifatin calaa mawsuuf sababtoo ah yurwi laa yurwi irwaaga ama cokonaysiinta ama raatirka waa sifo anniiluna waxa weeyaan markaa dee waa mawsuufkii waa qasru sifatin calaa mawsuufin buu noqonaya miaalka labaad marka waxaweyaan waxa weeyaan qasrigaasi waa xaqiiqi waa dhab miaalka labaad waxa weeyaan wuxuu yidhi inama arazaaqu inama arazaaqu allah inamaa in kale maahe arrazaaqu ka wax arsaaqa ah allah waa allo oo keliya halkan xasri ama qasri baa ku jira dariiqiisu waxa weeyaan inamaa maqsuurku waxa weeyaan waa allah waxaa la yidhahda sifada sifada cafwan alrazaaq sifadaasa ayaa maqsuura oo la qasrinaya oo waxaynu soo marnay qaacidada maqsuurku waa ka ku xiga inamaada maqsuur calayhiguna waa ka dambe muakharka ah xagga dambe ku yaalla marka allahuna waa maqsuur calayhi sifadaa rasaaqnimadaahi cid kaleeto ma leedahay oo cid kale mayna arsaaqaysaa maada cirka iyo dhulka wixii roob soo da-ana alluunbaa leh wixii dhulka ka soo baxana alluunbaa soo saara arsaaqdeennuma wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun weeyo arsaaq kale ma lihiinoon alle ina siin maale ma lihi cid kaloo rasaaq ma jirto wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuuni ina allaha huwa arazaaqu dulquwati almatiin marka waxaweyaan sifada oo alrasaaq rasaaqiya ama inuu wax arsaaqaayo waxa weeyaan waa sifo xaqiiqiya oo alla uunu iska leeyahay qasrigaasina waa xaqiiqo waana qasru sifatin calaa mawsuuf noociisuna waxa weeyaan waa xaqiiqi miaalka saddexaad waxa weyaan laa jawaada ilaa caliyun laa jawaada diiqsi ma joogo diiqsi ma jiro ilaa caliyun cali mooyaane halkanna waxa weeyaan dariiqeedu waxa weeyaan annafyu maca alistinaa waa laadii naafiyadahayd iyo ilaa oo ka daba dhacday qasri iyo xasri bay faa'iidaynaysaa maqsuurku waa ka laadga ku xiga maqsuur calayhiguna waa ka ilaada ka dambeeya waana qasru sifatin calaa mawsuuf waayo jawaad waa sifo diiqsi caliyunna waa mawsuufka haddaba laakiin xaqiiqa matay tani adduunyada ilaahay abuurtay oo dhan wax diiqsi oo aan cali ahayna ma jira miya arrintaasi waaqici maaha ma dhacayso waaqici maaha waxa weeyaan nisbi waa nisba marka loo eego ilaa khaalid matalan iyo xasan iyo niman kaloo halkan jooga ayuunbuu isagu diiqsi ka yahay oo diiqsig u yahay diiqsi u yahay isagu diiqsi u yahay marka kuwaa loo eego loo nasbeeyo weeye laakiin markaa dee suuragal maaha haddaynu naano keligii mooyaane adduunyada wax diiqsiiba ma joogaan taasi suuragal maaha marka waa binisbati ilaa shayin mucayan kaa idaafiga ah oo fa ina almutakalima qofka hadlaaya fi lmithaali mithaalka ku hadlaaya wuxuu u jeedaa yaqsidu an yaqsura sifata aljuudi calaa caliyin inuu ku koobo cali inuu ku koobo diiqsinimada ayuu doonayaa binisbati ilaa shaksin aakhara marka qof kale loo eego mucayanin oo gaar ah isaguna ka khaalidin oo kale oo nin baa wuxuu haystaa khaalid iyo cali labaduba inay labada wada deeqsan yihiin markaasuu ku qalbiyemarkaasuu may tacyiin buu sameeyey may wuxuu yidhi labadoodu ma wada aha eh cafwan waxa weeyaan ifraad buu sameeyey wuxuu labadoodu ma wada aha ee cali baa deeqsiya buui hadduuba u haysto inuu khaalid uu yahay deeqsi yahayna oo caliganba aanu deeqsiga ahaynna isagana qasru qalbin baa la odhanaya oo wuxuu qofkii xagga maaragtay wuxuu qalbinayaa arrintii wuxuu leeyahay may waad ku dabagediya wuxuu leeyahay may calin baaba deeqsi ah kaad u haysata ma aha haddii aanu labada kala garanayn qofku oo mutaradid yahayna talow ma khaalid baa ayaa deeqsigu yahay mise cali baa deeqsigu yahayna waxaa la odhanayaa qasru tacyiin baa la odhanaya marka qasru qalbin iyo qasru tacyiinin iyo qasru ifraadin waxay unoqonaysaa qofka mukhaatabka ah maskaxdiisa ay unoqonaysa siduu isagu u haysto kaasna marka waxa laodhanayaa miaalka afraad waxaa odhanayaa inamaa xasanun xasan shujaacun waa ungeysi inamaa xasanun xasan shujaacun waa ungeesi wax kale ma aha halkanna qasri baa ku jira oo dariiqa loo adeegsadayna waa inamaa maqsuurku waxa weeyaan waa xasan maqsuur calayhigana waxa weeyaan waa shujaac waa qasru mawsuufin calaa sifa mawsuufoo xasan ah ayaa lagu qasriyey ama lagu koobay sifo oo ah shujaaciya geesinimadaas waayahay ma xaqiiqii baa mise oo idaaf waa idaafi waayo wax kalena waa uu yahay xasan geesinimo keliya ma ahae wax kalena wuu noqon karaa wax kalena wuu noqon karaa laakiin marka laga eego maaragtay inuu yahay sheekh caalim inuu yahay marka nisba xagga laga eego ayuu may geesi unbuu noqonaya waa nin geesiyo xoog weynu ama marka laga eego inuu caqli badan yahay oo ra'yi iyo isku darsaday iyo geesinimo ilaa waa tii raganimadu ku fiicnayd labadaa in la isugu kaa daran ama xoog iyo geesinimo hadduu isku darsado xoog quwa eeg nin xoog weyn oo haddana geesiye waa wax fiican moogta ilaa hadduu itaal yar yahay qoriguba ka dhacayo ama markiiba u xiiqayo oo haddana iska yar wadna dhiiran yahay laakiin aanu xoogba meesha ku hayn waxbaa ka dhiman marka waxaa weeye marka nisbo kale loo eego ayuunbuu yahay maxaa shujaacun yahay hadduu doona xoogna ma laha ra'yina ma le waxaana ma aha marka waa nisbi waa nisbi waa nisbi halkaa marka wuxuu inoo keenay laba miaal oo ah qasri xaqiiqiya iyo laba miaal oo qasri ah nisbi ah haddaba waxaad u fiirsanaysaa marka la eego qasru sifatin calaa mawsuuf qasru sifatin haddii sifo lagu qasrinayo mawsuuf gaara xaqiiqina wuu noqdaa idaafina wuu noqdaa laakiin haddii mawsuuf la qasrinayo oo sifo lagu qasrinayo mitla inamaa xasanun shujaac mawsuuf baa la qasrinayaa sifaa lagu qasrinayaa badanaa waxaan idaafi ahayn ma noqdo qaacidadu waxay tahay haddii sifo la qasrinayo oo mawsuuf lagu qasrinayo oo laleeyahay mawsuufkaasi sifadaas ayuu leeyahay sifadaas xaqiiqi iyo idaafi labada waa noqon kartaa laakiin haddii mawsuuf la qasrinayo mid la sifeeye haddii la qasrinayo oo sifo lagu gaar yeelayo dee wax sifo keliya leh adduunyada waa yari ma jiraan wax sifo keliya leh oo aan xagnama u dhaafayn maba jiraanba alqaacida yanqasimu alqasru qasrigii waa qaybsamaa biictibaari alxaqiiqati marka loo eego xaqiiqada iyo walwaaqici sida dhacday sida xaqiiqada ah iyo waaqica he jirta marka loo eego qismayni laba qaybood buu qaybsamaa xaqiiqiyin ilaa xaqiiqiyin mid xaqiiqa ah qasri la yahdo xaqiiqa ah wahuwa qasriga xaqiiqada ahina an yakhtasa wahuwa an yakhtasa waa inuu la gaar noqdo almaqsuuru ka maqsuurkaa waa bilmaqsuuri calayhi ka lagu gaaban yahay ama lagu kooban yahay ayuu la gaar noqdayoo maqsuurka waxa iska leh oo gaar u leh maqsuuri calayhi wa inaga nidhi tabaadu badana waxay gelaysaa maqsuuru calayhi maqsuurka inay gashana waa suuragale bixasab alxaqiiqati si xaqiiqada waafaqsan ayuu gaar ugu leeyahay iyo walwaaqici waaqica waafaqsan bian laa yatacadaah waa inaanu u tallaabinba maqsuurkaasi waa inaanu u tallaabin ilaa kayrihi kayrkii u tallaabin aslan oo iminka dee webiga waraabka oo masar webi masar waraabiya ma dhaafsisna niilka niilka uunbaa jira maba dhaafsisna sifada markaa irwaau misra min alanhaar ma tallowsana maxaanku idhaahdaaye niilka saas daraaddeed maqsuurkaas oo allaa yurwi maqsuur calayhiga oo niilka ah ma dhinacna uma dhaafsana saas daraaddeed waa xaqiiq masalada kale oo ah risqiga in ilaahay arsaaqo addoommadiisa isagana ma dhaafsisna ayb beh qaybta labaad waxaa weyaan idaafiyun yanqasimu wuxuu u qaybsamaa alqasru ilaa xaqiiqiyin wa idaafiyin iyo mid idaafiya wa huwa maa kaana kii u ahaada weeyaan alikhtisaasu la gaar noqoshadu fiihi dhexdiisa maqsuurkii baa maqsuur calayhiga la gaara waxa uu ku sugnaaday bixasabi alidaafati marka loo eego oo loo nisbeeyo ilaa shayin mucayan shay mucayan ah alqasru alxaqiiqiyu qasriga xaqiiqadahi wuxuu ku badan yahay yakuru fii qasri sifati cala almawsuuf oo aniga hadda lahaa qasru sifati cala almawsuuf xaqiiqina waa noqdaa idaafina waa noqdaa walaa yakaadu yuujadu fii qasri almawsuufi cala sifa laakiin mawsuuf sifo kaliya leh mawsuuf sifo keliya leh idaafi unbuu noqon karaa wakaa isaga wuxuu leeyahay walaa yakaadu yuujadu in la helo ma aha fii qasri lmawsuufi calaa sifati mawsuuf sifo keliya lagu gaabiyey macnaha haddii aanu idaafi ahayn weeyaan halkaa taqsiir baa kaga jira intaa yar hoosta ku qabanaya hadduu idinkana idiin qabqabtay taqsiir baa hoosta kaga jira waxa weeyaan waxaa fiicnayd inuu yidhaahdo qasru lmawsuufi calaa sifati laa yakuunu ilaa idaafiyan saasaa fiican ayib marka qasrigan layaa qasru sifati cala almawsuuf wa qasru mawsuufi cala sifa labadaba isagu markaa waa ku badan yahay mar hadduu idaafi yahay ha xagga dambe ku hagaajiye ayib yanqasimu alqasru alidaafiyu qasriga idaafiga ah ee marka cid kale loo eego ah wuxuu qaybsamaa marka loo eego biictibaari xaali lmukhaaabi qofka aad la hadlayso xaalkiisa marka loo eego qasriga idaafiga wuxuu qaybsamaa alaaata aqsaam saddex jeer buu qaybsamaa miaal ahaan wadalika anaka idaa qulta taasi waa haddii aad tidhaahdoo kale mitlin ashujaacu caliyun laa xasanun shujaacu caliyun geesigu waa cali laa xasanun xasan maaha malan saasaa tidhi haddaba fa in kaana almukhaadabu qofkan aad la hadlaysaa yactaqidu haddii uu caqiidaysan yahay oo u haysto qofka aad la hadlaysaabaa wuxuu haystaa ishtiraaka caliyin wa xasanin fi shajaacati cali iyo xasanba inay geesinimada wadaagaan oo labaduba laba geesi yihiin markaasaa tidhi ashujaacu caliyun war geesigu waa cali oo ku qasrisay laa xasanu xasan maa mar haddii aad cali qura ku soo koobtay hadalkaas wuxuu noqonayaa qasru ifraad qasru ifraad iyaaka nacbudu iyaaka adigoo qura baanu nacbudu ku caabudaynaa ma qasru ifraad ba mise waa qasru tacyiin mise waa qasru qalbin ciddii aaminsan in cid kaleba la caabudo aan ilaahayba la caabudin in qasru qalbin buu ku noqonaya cidkii alleh iyo cid kale in la wada caabuda aaminsanna wuxuu ku noqonayaa qasru ifraad buu ku noqonaya iyaaka adigoo qurun baanu nacbudu ku caabudayna allo qasru ifraad buu ku noqonaya ciddii aaminsan maxaanku dhahdaa labadooda mutaradid ku ahaa talo kee la caabudaya ma alle mise kanaa ku habboon kalena qasru tacyiin buu ku noqonaya marka waa wax xagga mukhaadabka la xidhiidha siduu caqiidaysan yahay qasru ifraadkan iyo waa wax falsafadu ay soo dhexgelin weyn ayib wain kaana yactaqidu haddii uu caqiidaysan yahay ninka la yhaahdo mukhaadabka ee hadalkan aad u jeedinaysaa cagsa maa taquulu waxa aad leedahay wax ka duwan buu aaminsan yahay isagu wuxuu aaminsan yahayba inuu xasanuun geesi yahay kaana alqasru markaa qasrigaasi wuxuu noqonayaa qasr qalbin buu ku noqonaya waad ku dabagideed hadalkii ashujaacu caliim waan cali baa geesi ahe geesigu waa cali eh laa xasan xasan maha waad ku dabagideed isagu xasan buu haysay ma arkaysi wain kaana mutaradidan haddii aad uu ka shakisanaa qofka mukhaadabka ahi oo uu ku noqnoqonayay laa yadri ayuhuma shujaacu kaana alqasru qasra tacyiinin marka qasrigaasi igu bilowdaayo marka u horeysa bismillaahi marka kitaabka laga bilaabayo yaa lagu odhanaya bismillaahi horta ma ku jira xasri ma ku jira ama qasri ma ku jira ha taqdiimu ma xaqahu taakhiir yufiidu lxasri baa ku jira oo bismillaahi ilaahay magaciisa magac alle oo dhan baan ku alifaya ama ku bilaabaya ama ku akhriyaya oo dee waxay ahayd aqra'u ama ualifu ama aktubu ama aakulu wixii in caamilkii lasoo hormariyo oo macmuulka bismillahi dib la marya ahayd waa lasoo hormariyey marka taqdiimu xaqahu tahiir yufiidu lxasra baa halkaa ka dhacday waaya marka qofka aaminsan ilaahay bismillaahina in la odhan karo bismi raxmaanina la odhan karo hadduu gaal yahay oo sanamka caabudana bismi laatana la odhan karo oo intaba la yska wada odhan karo kii aaminsanaa waxaa lagu samaynayaa maankay qasru tacyiin baa lagu samanaya warwar ilaahay unbaa magaciisa lagu bilaabanaya hadduu bismi laatowna aaminsana in lagu bilowdana qasru qalbin baa lagu sameeyey waxa li maya maya maya bismi illaahi unbaa lagu bilaabaya ya haddii mutaradid haatalo makanaa fiican in lagu bilaabo bismi raxmaani mise bismika allaahumma mise bismi illaahi mutaradid hadduu ahaana waxaa la odhanaya tacyiin baa ku jira wa laodhanaya bismi illaahi qun baa lagu bilaabay halkaas xataa way kaa soo gelaysa oo faatixada markaanay imikula dhaafay balaaqaduba faatixada ka bilaabanaysa bismi illaahi marka la yaha bismi illaahi araxmaani araxiim haddana alxamdu lilaahi bismi illaahi araxmaani araxiim iyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maxaa ka dhexeeya fasli baa lagu sameeyey oo layskuma cadfin maxaa laysugu cadfi waaye su'aalaa markiiba halkaa ka soo daadanaya balaaqadu luqadda carbeed markay haramka timaado halka dhakada ugu saraysa wey sarfi soo baro oo naxwo soo baro oo mufradaatulaqa soo baro oo marka dambe meesha diraasadaada ay ku dambaynayso oo lagu kala baxaya meydaanka lagu kala baxaya waa balaaqada iyo macaanigan iyo waxaad sidaan u fahamsanta maca lasaf shadiid maanaan fahamsanaynba beriga hore haddana ma baran karno waa la gaboobi nasal allah salaamata walcaafiya waaya markaa qasru qalbiga qasrigu ifraadka iyo qasru tacyiinka aad maqasho waa wax ku saabsan mukhaadabka iyo siduu wuxu haysto ayib kadaba namudajun haada namudajunkani waa namudaj labadii cashar ee kala yar goonaaba markaa waynu isku soo maaragtay miaaladoodii bayin waxaad caddaysaa fii maa yaati waxaa soo socdaa dhexdiisa xaala uu ku sugan yahay nawca qasriga cadday fii maa yaati hadduuba qasriga inagu isticmaaleeye wa cayan cadday kulan mid la arko min almaqsuuri waalmaqsuuri calayhi waxaana loo yaqaanaa darafaa alqasri almaqsuur waalmaqsuuru calayhi waxaa loo yaqaanaa darafaa alqasri qasriga labadiisii daraf markaa cadday nooca qasrigana caddayo ma idaafi ba mise waa xaqiidi ma qasru sifatin calaa mawsuuf ba mise waa qasru mawsuufin calaa sifa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa inamaa yakhsha allaha inamaa in kale maahe wax kale ma jiraane yakhsha allaaha alle waxaa ka baqa oo qudha waxaa siday tahay uga baqa min cibaadihi xaal ay addoommadiisa ka mid yihiin culammada soo socota alculamaa culammada culammada unbaa sida ay alle xaq tahay in looga baqo uga baqa waxaynu ka bilaabaynaa labada maqsuurkii maqsuur calayhigu maqsuur calayhigu waa khashyatullah ilahay in laga boqo baa maqsuurka caleyh maqsuurku waa khashyatullah maqsuuru calayhiguna waa alculamaa ka dambe waa ka kuyidhi moogta labadii darafna dee waa yakhsha allaaha iyo alculamaa adaatlqasriguna waa inamaa noociisu waa maxay qasru sifatin calaa mawsuuf buu mar noqonayaayo sifada khashyadu waa sifo mawsuufkuna dee waa alculamaa nooca marka la eego xaqiiqi miya mise idaafi xaqiiqi miya oo sida kale kuwa kale si fiican uga baqi maaya soo maha oo hadday ka waran laakiin ilaahay ka baqayaan lakiin aanay culamo ahayn oo axkaamtii garanayn iyo sidii ilahay looga baqi lahaa miyaa la odhan waxbay ka baqeen iyaga laftooda halkaa waayahay sugaadaa kitaabka qishee ilaahay khayreedna siiye waayahay waa xaqiiqi xaqiiqiga aad doorateen buu isaguna doortay waa sax waayo wixii kale xabkamasooqaad baa laga dhigay allah almustacaan hadda culimmada halkaa lagaga hadlayey waa waa culimmadii waa laga soo hadlay maaragtay buurihii iyo dhagxaantii iyo cirkii iyo roobkii iyo dawaabtii iyo siday isu khilaafsan yihiin iyo shareecaba markaa lagama soo hadlayn markaa cilmigu siduu u wanaagsan yahay baad ka garanaysaa meesha waaya qaala tacaala waxau ilaahay yihi tabaaraka wa tacaala wamaa muxamadun muxamed ma aha sala allahu alayh waalih wasalam ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale maaha rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay oo dhimatay min qablihi hortiis arusul rusul dhimatay rusulba ayaa dhintay oo cidibadee rasuul aan isaga markaa ahayn ma noola qaarna waaba la laayaba haddaba hadday sidaa tahay afa in maata haddii uu iska dhinto ow qutila la dilo inqalabtum miyaa noqonaysaan calaa acqaabikum cirbihiinni baa ku noqonaysaan wamaa muxamadun ilaa rasuulun qasriga maqsuurka ee maqsuur caleyga ku jira waxaa weeyaan moxamed sala allahu aleyh waali wasalam waa maqsuur waxa weeyaan waa maqsuurki rasuulkuna waa maqsuurun calayhi waa qasru mawsuufin calaa sifa qasru mawsuufin mid la sifeeyey oo moxameda sala allahu aleyh wasalam oo lagu gaabiyey sifo oo risaaladaasa dariiqiisuna waa annafyu maca alistihnaa waayahay qasrigaasi ma xaqiiqii baa misoo idaafi waa idaafi sax waa idaafi waayo rasuulka sal alla alay slam hadda waxaa looga hadlayaa markii meeshii l uxud la faafiyey le rasuulkii baa la dilay oo dadkii markaa ay qaar niyad jabeen oo qaar si kale noqdeen baa la yidhi wamaa muxamedun ilaa rasuul macnaa maxamed waa un rasuul hadduu rasuul yahay baana waa dhimanaya baa meesha loo sheegaya wuu dhimanaya midda kale qad khalad waxaa tagtay oo dhimatay min qablihi isaga hortii arusul rusul baa dhimatay qaarna waaba la laayay si nebi zakariyo kale iyo nimankii loo jeeyay banu israaiil ambiyeyba laayeenba marka xataa waa la dili karaa nebiga kama aha maaragtay mustaxiil kama aha in la dilo ambiyadii ambiye la laaye baa jirta way dhiman karaan marka waxa weeyaan laa yubara'u minhu almowt marka dadkii wax kale u haystay ayaa laga qasrinaya oo laleeyahay waa un rasuul risaaladii saasuu gudanayaa marka macnaha sifadaa qurana ma lehee sifooyin kaleu leeyahay oo waa aabbe waa zawj waa caabid waa mucallim sifaad badan buu leeyahay marka qasrigiisani waxa weyaan waa idaafa marka loo eego inuu weligii noolaanayo iyo marka loo eego inuu may rasuul yahay oo dhimanaya marka labadaa laysoo eego ayuu rasuul yahay oo dhimanaya macnaa saasaa loo jeedaa oo qasrigana waa qasri idaafi ah weeye waay afain maata aw qutila nqalabtum calaa acqaabikum waay miaalka saddexaad wuxuu uhi qaala labiidu labiid wuxuu idhi wama almaru ila kalhilaali wadawyihi yuwaafii tamaama shahri uma yaqiibu wama almaru qofku ma aha ilaa kalhilaali bisha oo kale mooyaane wax kale maaha iyo wadawihi ilayskiisa bishaa dhalatay iyo ilayskeeda ama nuurkeeda mooyaane wax kale maaha qofka yuwaafii waa yimaadaa bishu way timaadaa tamaama shahri bisha dhammaadkeeda ayay timaadaa uma yaqiibu waa la waayaa dayixi qofka bini aadamkaahina markuu yaryahay waa bil yar oo soo korayaa qof weynoo xoog weyn oo qurux badan buu noqonayaa sida dayixa afariyo tobnaadka shan iyo tobnaadka ah wuu soo naaqusayaa ee marka dambe uu dhimanaya oo la waayayaaba waama almaru ilaa kalhilaali ariiqii waad aragtaayoo waa annafyu maca alistihnaa waa qasru mawsuufin calaa sifa almaru waxa weya waa mawsuuf hilaalla waxaa looga jeedaa oo hadda waxaan sifada uga jeedaa sifada wax caamaa looga jeedaa wax caama sifadii naxwada loogama jeediyo nactigii saaad garanaysaan marka qasrigaasina waa idaafi weeye qaala ibnu ruumi wuxuu yidhi fi lmadxi amaan wuxuu ka yidhi amwaaluhu fii riqaabi nnaasi min minanin laa fi lkhazaa'ini min cayni wa min nashabin amwaaluhu fi riqa bilnaasi min minanin laa fi lkhazaa'ini min caynin wa min nashabin amwaaluhu xoolihiisa ninkaan ammaanayaa fii riqaabinnaasi dadka qoorihiisa ayay sudan yihiin xoolihiisu dadka qoortiisa ayay sudan yihiin min minanin minna xaggeed dadka minnu ku wada leeyahay midaanu midna kulahaynoo wax siinay ma jirto marka xoolihiisi intuu qaybiyey ayuu qof walba qoorta inuu suday ilaa qofka wax kugu leey oo kumanna kugu leey qoortaada buu wax ku geeyey waxbuu ku siiyey marka dadka xoolihiisiiba dadkay qooraha u wada sudan yihiin oo manad mannu ku wada leeyahay laa fil khasaa'ini khasnadaha kuma jiraan khasnadaysa waa maran tahay bay jira wixii soo baxaba dadkuunbuu siiya adoo qoorta u geliya maalkaasoo min caynin dahab ah amwaashaasoo dahab hadday dahab tahay wa min nashabin iyo hadday maal kale tahay oo nasabka asal ahaan nashabku waa wax kugu dhegano qofka xooliisa dee uu ku dhegaa wuxuu u jeedaa innahu yunfiqu amwaalahu xoolihiisa wuxuu ku bixiyaa fil minani galladda allatii yuqallidu biha acnaaqa rijaal ee uu ragga qooraha u sudhayo laa yukhazinuhaa kuma kaydiyo fii khasaa'inihi amwaaluhu fii riqaabi nnaasi min minanin ee waxaynu nidhi laada ka ka horeeya weeyaan maqsuur calayhigu amwaaluhu waa maqsuur fii riqaabi nnaasi halkaa maye halkaa ku qasri dadka qoorihiisa unba ay xoolihiisi ay yihiin waayahay maqsuur caleyhi markaa fii riqaabi naasi min minan intaasay noqonaysa maqsuur caleyhi laa fi lkhasaa'ini khasaainta kuma jirto xoolahaasoo min caynin afar iyo toban macne ama ka badan soo mise labaatan macnaa lagu sheegayay kelimadda cayn toddoba caana sooma ka badan afar iyo toban miyaan arkay ama labaatan waayo min caynin dahaba wa min nashabin iyo nashab xoolaha kale iyo dahabkii buu kala saaraye marka waxa weeyaan amwaaluhu waa maqsuur fii riqaabi naasi milmirani waa maqsuuru calayhi waxa weeyaan waana waana idaafi weeyaan waa idaafi qasru mawsuufin calaa sifa wa qaala wuxuu yidhi waa isagii une labiid muxuu aha ibnu ruumi wa qaala ibnu ruumi waxau yidhi wamaa cajibnaa wain asbaxta tucjibunaa an najtaniya dahaban min mawdici dahabi wamaa cajibnaa wain asbaxta tucjibunaa an najtaniy dahaban min mawdici dahabi laakin cajibnaa licurfin la nukaafi'uhu wanastasiiduka minhu akar alcajabi wuxuu yidhi wamaa cajibnaa lama yaabin wain asbaxta aad ba ahaatid tucjibinaa midna cajab geliye mid naga yaabayaba aad ahaatide annagu lama yaabin an najtaniya inaannu guranno dahaban dahab inaannu ka soo qaadqaadanno min mawdici dahabi meelihii dahabka laga soo qodan jiray ee laga soo heli jiray inaannu dahab ka soo guranno taasi la yaab male buu ku leeyahy laakiin hase yeeshee cajibnaa waxaan la yaabnay licurfin macruuf baan la yaabnay deeq deeq baanu la yaabnay deeqdaasoo laa nukaafiuhu aanaanu beegtoomi karayn oo aanaan ka abaalgudi karayn wanastasiiduka waa siyaadsanaynaa minhu xaggiisa aktar alcajabi la yaabka tii ka sii badnayd halkanuun eeg almuhim waxaa weeyaan laakin cajibna licurfin laa nukaafiyuhu horta licurfin laa nukaafiyuhu xaguu ku jiraa war may caawisaan waayahay wamaa cajibnaa lamaynaan yaabin wain asbaxta tucjibuna an najtaniya dahaban min mawdici dahabi laakin laakinta waxaa ka dambeeya ayaa maqsuud calayhigaha sooma ahayn ayib laakin cajibna waxaan la yaabnay licurfin macruuf baan la yaabnay curfigan wuxuu jeeda macruufkii wixii u bixinayay macruufkaasoo laa nukaafiyuhu markaa wuxuu leeyahay waa mawsuuf oo sifo lagu qasriyey maya cafwan waxa weeyaan waa waa waa waa mawsuuf oo sife lagu qasriyey waa idaafi cajabkaas wey wamaa cajabnaa cajabkaasunbuu ayuu qasrinayaa dabadeedna laakin cajibna wamaa cajibnaa an asbaxta tucjibuna an najtaniya dahaban min mawdic dahab laakin cajibnaa cajabkaasunbuu qasrinayaa waxaan la yaabnay licurfin macruuf baan la yaabnay oo marka waa iska idaafi waa idaafi weeyaan licurfin laa nukaafiuhu maqsuur calayhi waa licurfin laa nukaafiuhu intaas ayuu maqsuur calayhigii ah cajabkuna waa maqsuurkii cajabku waa maqsuurkii licurfin laa nukaafiuhuna waa maqsuur calayhigii ilan cajabkana laba jeer buu horeeyaa mama cajibnaayo iyo kaa dambeeya wa qaala alqadamash alqadamashu wuxuu yidhi addabiyu waa banu dabba ninkan alqadamash waxaa weeyaan buu yidhi macnaheedu aljaa'ir adaalim waa ninka jaa'irka ah ee cadaaladda daran ah adaalim ee dulmifalowga ah waa shaacirun jaahiliyun min shucaraa'i alxamaasa diiwaanu alxamaasa ayaa gabagiisa lagu qoray oo uu abutamaam uu ururiyey muxuu yidhi ila allahi yashku laa ila annaasi annanii ara alarda tabqa walakhilaa tadhabu ilallaahi alle oo keliya ayaan ashku u ashkatoonayaa laa ila annaasi dadka u ashkatoon maayo annanii anigu alal arda dhulka waxaan u arkaa tabqaa inay baaqi noqonayso walakhilaa'a saaxiibadana waxaan u arkaa tadhabu saaxiibadiina waa tegayaan dhulkuna waa baaqi noqonaya markaa dee ilaahay tabaaraka watacala dhulkaa baaqigaa lahaa un baan u ashkatoonaya saxibadu marraddee tegayan waxba u sheegan maayo nin isaguba dhimanaya maxaan wax uga sheegtaa y allaha baaqigaa baan u sheeganaya weli ilallaahi alle oo keliya baan ashku waa ashkatoonayaa ayib taqdiimu ljaari waalmajruur taqdiimu ma xaqahu taakhiir weeyaan dariiqiisu waayahay markaa muxuu qasrinayaa waxaa uu qasrinayaa maqsuurku waa ashku ashku maqsuur calayhiguna waa ilallah soo ma lafsuljalaalah wey maqsuur calayhiguna kaas marka dee xaqiiqi way noqon kartaa hadday ka dhab tahay ilallaahi alloo oo keliya baanu ashkatayn hadday ka dhab tahay iyo ilaa ilanaasi buu yidhi binisbati ilanaasi markaa idaafina waa noqon kartaa marka dadka loo eego xagga alle un baan markaa u ashkatoonay ilallaahi alle oo keliya baan ashku u sheeganayaa laa ilanaasi dadka u sheegan maayo annanii anigu alal arda dhulka waxaan u arkaa tabqa inay baaqi noqonayso walakh ilaa saaxiibaduna tadhabu inay tegayaan wuxuu aad iyo aad iyo aad u badiyey sheekheennii maadadatan aad iyo aad ayuu tamaariinteedii ciiddaa iyo camaarkaas uu ka soo qaaday ilaa laga gaadhayo alfaslu waalwaslu laga gaadhayo marka wayna ka shaqaysan yihiin marka in layska soo fiiriyo oo adigu hadda waxaad leedahay khalaas laakiin waxay bahashu u baahan tahay haddana in aad iyo aad looga sii fakero oo ashcaarna way ku jirjirtaa wakhtigaa aynagu kooban oo iskaga soconayna insha allahu tacaala inaad iska soo fiirfiirisaan kulligood waa tamaariintao dhan waa ka shaqaysan tahay amhilo aad u fara badan waayo darsigan baa muhim ah iyo kan ka dambeeya labaduba waa muhim khulaasadiisu waxay tahay qasrigu waa laba nooc waa xaqiiqi iyo idaafi dariiqiisuna waa afar dariiq waan soo marnay labada darafna waa qasru maqsuur iyo maqsuuri caleyhi baa la kala yidhaahdaa haddii la joogo maaragtay adaadka annafyu maca alistihnaa maqsuurku waa ka maaga ku xiga maqsuur caleyhiguna waa ka ilaada ka dambeeya haddii la joogo oo inamaa wax lagu qasrinayo maqsuurku waa ka inamaada ku xiga maqsuur caleyhigana xagga dambe ka eeg taqdiimu ma xaqu taakhiir haddii la yidhahdo maqsuuru caleyhigu waa ka horeeya ila allah ilaahay oo qura iyaaka nacbud calayka tawakalna allaahuma ilayka anabna bika khaasamna walaka aslamna laka ya ilayka calayka marka waxa weyaan haddii ay tahay taqdiimu xaqu taakhiir maqsuurku waxa weyaan maqsuur caleyhi waa ka hore maqsuur caleyhiguna waa xagga dambe cafan maqsuur caleyhigu waa ka hore maqsuurkuna waa ka dambe waan iska halmaan badanahay haddii dariiqa la isticmaalayaa uu yahay xuruufulcadfigana laa haddii la joogo waa waxa laada ka horeeya ayaa maqsuur caleyhi ah haddii bal iyo laakiin la joogana waa waxa iyaga ka dambeeya iyaga ka dambeeya ee maqsuur caleyhi bal iyo laakiin khulaasadiisu intaasay noqonaysaa wuxuuse u baahan yahay ilaa waa wax nusuustii aad iyo aad uga buuxa oo qur-aanka meel walba ka buuxa oo yanii ka buuxa maaragtay marka in aad iyo aad loo eego waana hawl yarya alfaslu walwaslu fasliga iyo wasliga intaa saddexda miaal baynu qaadan doonaa insha allah alfaslu kala saaridii iyo walwaslu xidhiidhintii weeyaan alfaslu walwaslu waxaynu odhan doonaa waxa weeyaan haddii oo laba jumle intii hore horta jumla baynu ka hadlayna jumlo keliya ayaynu ka hadlayna haddaynu markayn khabarka ka hadlaynana musnadka iyo musnadu ileehiga iyo adrubulkhabar jumlo quraynu ka hadlayna haddii aynu inshaaga ka hadlaynana jumlun baynu ka hadlayna laakiin laba jumlo oo isku soo xidhmay oo iska daba dhacay kamaynaan hadlayn sidaa daraaddeed marka hadda tarkiibkii la galo jumalkii bataan dersigan baa ka hadlaya waxaana aad looga hadlaa waxa weeyaan marka wow la ysugu cadfayo labada jumlo wow la isugu darayo ama wow laga daynayo oo raabidka uu yahay waaw sababtoo ah wowga waxa weeyaan limutlaq aljamci wuxuunba isu keentaa marka waa meel daqiiq ah oo faham u baahan inaad meeshan isku xidhi kartid oo wow isugu xidhi kartid iyo inaad wowga ka dayn kartid qofkii dee carabiga saliiqa ulehid dee waxbaba kuma aha iyadu wuu iska hadli uun meeshii wow lehna wowgii buu keeni meeshii aan wow lahayna wowga wuu ka dayn laakiin dadkan bartay ee liqayri naatiqiina biha waxay u baahan yihin inay mumaaraso fara badan iyo asaaliibta inay u fiirsadaan oo eegaan qawaacidkana bartaan si aanay qalad ugu dhicin haddii ay wax qorayaan oo ay baxi samaynayaan oo ay kitaab qorayaan waxaa laga yaabaa inay wasliyaan fii mawdici alfasli ama ay fasliyaan fii mawdici alwasli ay fasliyaan oo halkaa ceebe ka gaadho ayaa laga yaabaa marka inay qawaacidkan bartaan waa muhim shuyuukhdii balaaqada sheekh ka midana markii la weydiiyey mal balaaqatu qaala waxa uu yidhi macrifatu alwasli waalfasli aw macrifatu alfasli waalwasl balaaqo haddaad doonayso waa fasliga iyo wasliga in la kala barto goormaa labada jumlo wow la isugu xidhayaa goormaase wowga laga tegayaa xuruufulcadafka kale iyagu way iska fudud yihiinoo dee waa taqaanaa fa'du marka laba shay aad ay xukun kala wadaagaan ee la kala tartiibinayo laakiin tacqiibna uu ku jiro midna taraakhib aa ku xigta xuruufta marka iyadu waa iska caddahay xuruufta kale siyaabaha la isugu cadfaayo marka insha allah waxaan dooni doonaa horta fasliguu noo soo horraysiiyey wasliguna waa inoo dambayn doonaa marka wasliga badana dee laba arrimood baynu u baahannahay oo labadan shay inay xaggiisaan kaga hadalo insha allah mawaadicu lfasli meelaha la kala saaro aan eegno alamhilatu haadihi alamhilatu tanasu oo tusaalayaal qaala abu tayib abu tayib wuxuu yidhi wma dahru ila min ruwaati qasaa'idii idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidan wama dahru zamanku ma ahaanin oo wakhtigu ma ahaanin ilaa min ruwaati qasaa'idii qasaa'idkayga iyo gabayadayda kuwa weriye unbuu ka mid yahay waa xasrigii hadda aan soo maraynay wama dahru ilaa min ruwaati qasaa'idii dahrigii buu xasrinayaa wuxuu ku xasrinayaa inuu ka mid yahay kuwa qasiidooyinkiisa wariyey kule anigu haddaan gabay tiriyo xertayda gabayga iga werisa waxaa ka mid ah zamanka wakhtiga muhim maaha inaan war hebelo he gabayga adeer iga xafid gabay baan tirinaya kaalayo qor ama anigu aan maaragta cid u sheego ama cidi ii maqlaysay muhimba maaha haddaan tiriyo hee ma jin baa qaaday ma hawadaa qaatay haddaan mee cidlaa xataa ka gabiyo waxaan arkayaa un dadka wada qaadaya gabaygayga meel walba lagu hadlayo shicirkuna waa runtaa qofka hadduu shicir ku caanbaxo waa iska imtixaan ninbaa soomaaliya baa inan yaroo aadi la joogta u arkay berigii riirmiyigii hore markaasuu inantii oo gabyaysa oo laakiin gabaygiina jijibinaysa markaasu waxaan soo maray ninkii hebel la odhan jiray gabyaaga ahaa gabaygiisiiyo dawaco meel ku cunayso wuxuu sheegaya inanta yara gabayga tirinaysa gabaygana aan garanay ee mar bay jijibinaysa ayaan soo maray buui dawaco meel ku cunaysa kii gabaygii hebel oo dawaco meel ku cunaysa macnaha wuxuu u jeedaa haddaan gabay tiriyo waa uun iyadoo la akhriyay umbaan arkaa sidaa daraaddeed waxay yidhaahdeen dee culummo iyo rag isaga gabaygiisa ka yaqaanay baa jiray sida ibnujini oo kale markaa muxuu yihi wama dahru zamanku ma ahaanin ilaa min ruwaati qasaa'idii qasiidooyinkayga kuwa wariye mooyaane zamanku anigu xerta aan leehay wakhtigaaba ka midaba idaa qultu haddaan idhaahdo shicran haddaan idhaahdo gabay haddaan idhaahdo asbaxa wuxuu ahaadaa addahru zamanku munshidan mid ku heesaya oo ku gabyaya zamanka ku gabya waay halkaa waxaad ku arkaysaa laba jumlo ayuu ka kooban yahay shadriga hore wamadahru ilaa min ruwaati qasaa'idi idaa qultu ayuu yidhi idaa qultu haddaan idhaahdo macnaha haddaan tiriyo gabay shicran qaala mafcuulkeedu ama waa jumlo mafcuul bihigeedu maquul qowlku ama uu jumlu noqdaa ama kelmad qudhuu noqdaa laakiin kelmadaasi waa inay macno jumlo leedahay sida qultu shicran qultu qasiidatan de shicran iminka shicr imisaa ugu yar dee dhowr bayd waa inuu noqdaa sidaa daraaddeed kelmad qura ha ahaato oo lafti qura ha ahaato laakiin waxay leedahay macno jumlo ayay leedahay shicran sidaa daraaddeed buu shicran u yidhi qultu u yidhi marka labadaa jumlo iminka iskuma darin wax wow ah sababta uu uga tegey maxay tahay tafsiir bay tani ta dambe taa horunbay tafsiir u tahay oo miyaanay isku ahayn bayaan wama dahru ilaa min ruwaati qasaa'idii iyo miyaanay isku micno ahayn idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidan marka waxaa la yidhahdaa wax la yidhahdo kamaalulitisaal wax la yidhaahdo ayaa ka dhaxaysa kamaalulitisaal ya idaa qultu shicran asbaxa dahru shicran taa horun bay tawkiidinaysaa dee yacni lam taji ilaa tawkiidan liluulaa oo jumladii hore maxay ahayd wama dahru ilaa min ruwaati qasaa'idii marka labada jumlo macnahooda waa isku midde sidaa daraaddeed in laysku cadfo ma baahna waayo cadafku wuxuu keenaa laba taqaayir wuu keenaa labada shay inay kala duwan yihin la shayna naftiisa laguma cadfee waxaa kaloo cadafku keenaa wax la yidhahdo tashriik xagga xukunka iyo icraabta raabta iyo xukunka inuu wadaajiyo iyo taqaayur haddaanay labada shay iskuba mid yihiin shayna naftiisa laguma cadfo sidaa daraaddeed wama dahru ilaa min riwaayati qasaa'idii idaa qultu shicran asbaxa dahru munshidan waa isku mid sidaa daraaddeed wow looma dhaxaysiine waa min mawaadici alfasli waa haddii ay tawkiid isu yihiin labada jumlo wa qaala abulcalaa abulcalaa muxuu yidhi annaasu linaasi min badwin waxaadirati annaasu lilnaasi min badwin waxaadiratin bacdun libacdin wain lam yashcuruu khadamun annaasu dadku linaasi dadkay u sugan yihiin annaasu dadku linnaasi dadkunbay u ahaadeen dadku waa isu sakhiran yihiin oo weys yihiin min badwin reer baadiye iyo waxaadiratin reer magaal dadkaasoo reer magaal iyo reermiyeba leh oo badwiga wixii miyiga daaqaya ee ruxalka ahaa baa soo gelaya xaadiradiina waxaa soo gelaya mudunkii magaalooyinkii iyo tuulooyinkii iyo aryaaftii sida qaxootiyadeenna tan iyo kuwan maaragtay hareeraha magaalada degan oo aryaafka ah way soo wadagelayaan waay markaasuu wuxuu yihi bacdun barhkood dadkii qaar ka mid ihi khadamun waxay u shaqaynayaan libacdin barhka kale dadku way isu shaqaynayaan wain lam yashcuruu yay dareeminbe awaa runtaa ninka saaka neefka soo jiidaya ee ka soo wada miyigii ama kacaanaha tuurta ku soo sida ama gaadhigeer la soo saara ee barco ku soo sida ma wuxuu isleeyahay magaaladii oradoo caanawgey iyo magaaladu caanabeelin oo caddaysa heshay waxba isma leh dankaama leh haye haddana amarka ilaahay markuu yimaado khaaydii oon shahba laga cabbin oo leeya caani ma yimaadeen ayuu imanayaa oo keenaya maxaa yeelay ilaahay baa dadkan isu sakhiray isagu dantiisu ka dhex arkayo wuxuus yidhi dee lacag soo siiso caanahanoo dabeedna raashin wax ku soo bedelo waa ku kaa iyana waaba sugayeenba dadkiiba qaar baan caano mooyaan wax kale cabayn qaar baan hilib mooyaan wax kaleba cuni karayn qaar baa dalkuuray waa loo baahanya deedna waa laysu sakhiran yahay annaasu linaas labada jumle maxay isu yihin marka waa labadan jumlo isu eega oo bayaan annaasu dadku linaasi dadkay u ahaadeen dadku ma kala maarmo min badwin reer baadiye iyo waxaadiratin reer magaal ma kala maarmaan waayahay bacdun markaa bacdun libacdin bacdun khadamun libacdin ta dambe uu leeyahay waa nooc bayaanu laha taa horunbay bayaanaysaa waa cadfu bayaan cadafkii lo odhan jiray cadfu bayaan oo macnaha waa cadaf laakiin aan xarfu cadafkii loo dhexaysiin weeyaane waa bayaan waa cadfu bayaan bacdun libacdin wain lam yashculuu khadamuun halkan waxaynu aragnay jumladaha hore hadday jumlada hore tawkiidinayso ama ay bayaaminayso labadaa miaalsaasay kula yaalla jumlada hore hadday tawkiidu tahay ama jumlada dambe hadday jumlada hore bayaanu tahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ilaahay yudabiru lamra arrinta ayuu maamulaa yufasilu alaayaati aayaadka ayuu kala saaraa lacallakum si aa tuuqinuuna u yaqiinisaan biliqaa'i rabbikum rabbigiin lakilankiin ayuu rabbi wax idinku sheegayaa oo idinku kala saaraya haddana laba jumlo weeye yudabiru alamra ficliya faacil mafcuul yufasilu alaayaat ficliya faacil mafcuul wax waawa looma dhexaysin maxay tahay sababto ee waa isku macno lianna tafsiila alaayaati bacdun min tadbiiri lumuur deedna beddel bay ka tahay yudabiru alamra arrintaa ayuu ilaahay maamulaa ka bedelo waxaa tidhahdaa yufasilu alaayaati aayaadka ayuu kala fasiliya marka haddii ay bedel ka tahay jumladu jumlada hore bedel ka tahay looma dhexaysiiyo maxaanku dhahdaa wow labadooda intooda waxa la odhanaya kamaalul itisaal baa ka dhexeeya saddexdoodaba kamaalul itisaal wixlaha ka dhexeeya way isku xidhin wa qaala abulcataahiya wuxuu yidhi yaa saaxiba adunya muxiba laha anta aladii laa yanqadii tacabu waa munqalicu lbasiid min aaya makhluuq kii la odhan jire yaa saaxib addunya ninka adduunyada u saaxiibka ahow adduunyada ninka daba joogow ee almuxiba laha jecelow adduunyadunbuu jeceliyay anta adigu aladii kii baa tahay laa yanqadii aanu dhammaanaynin tacabu tacabkiisu dhammaan maayo walle adna dhibbaad qabtaa soo addunyada ma jecel ma daba joogta walle adna dhibbaad qabta anta adigu aladii kii baa tahay laa yanqadi aanu go'aynba oo dhammaanaynba tacabuhu haye taasina maxay taa kale u tahay daay waxay u tahay taasi taa kale maxay u tahay waxay u tahay waxbaba umaaha miya kamaalusaal buu ku sheegay waa runtaa waa runtaa sheekh oo dee saaxiiba dunya almuxiba laha anta aladii laa yanqadii tacabuhu kamaalulitisaal baa ka dhexeeya saxiix saxiix saxiix saxiix ayib allaahuma salli calaa muxamadin waaalihi wa saxbihi wasalam may sheekh kamaalul infisaal baa ka dhexeeya kamaalul infisaal baa ka dhexeeya oo waa wahmi baa igu dhacaye waxa weeye yaa saaxib addunya almuxiba laha jumladaasi maxay tahay ma inshaa waa mise waa khabar aleela waa inshaa leanna waa nidaagiana disamarayn sooma waa inshaagi ta dambana anta aladii laa yanqadii tacabuhu taasina waa khabar hadday idakhtalafat aljumalu min inshaa'in wa khabar haddii labada jumlo iskhilaafaan oo inshaa iyo khabar ay isu khilaafaan midna khabar tahay midna inshaa tahay hadal badan baa ka jira meeshooda sida badan waxa weeye haddii aad jumladu inshaa tahay inshaa inshaa lagu cadfay ahlan wasahlan waa fiicanta qum uqcud uqcud waktubi ders fadhiisoo dersiga qor uqcud waa jumlo waktub inshaa inshaa kale lagu cadfay ahlan wasahlan soo sax maaha waaya qaama zaydun min almasjidi wakharaja sayd masaajidkii buu ka kacayo wakharaja waa baxay khabar khabar lagu cadfay ahlan wasahla iyana waa fiicanta mushkiladdu goormay timaadaa haddii jumla khabariya jumlo kaloo inshaa'iya ama nahyi ama nidaa ama amara laysku cadfo meeshaa war badan baa ka jira waayahay almuhim mar haddii ay labadaa kale yihiin oo inshaa iyo khabar noqdaa waxba iskuma ahaba maskaxdaydu meel bay ku maqan tahay haddii labadaa ay kala noqdaan waxba isuma aha yaa saaxib addunya almuxiba laha war hoy kan adduunyada jecel saaxibka oo adduunyada jecelo anta aladii kii baa tahay laa yanqadii tacabuhu waxba iskumaa marka tan dambena waa khabar tii horena inshaa bay ahayd layskuma cadfo waxaa ka dhexeeya kamaalulinqiaac wax laado kamaalulinqiaac yaa sheekh beydkan yahu ma garanayo waxaan filayaa sheekh masariic baa mise waa baxarubasiid wax laga gogoyey kalo soo ma aha waa lagaga ficaya caruudka waa sheekh cabdiraxmaan minu nactamid caleyhi baarak allah fiik waa baxru sariic wa qaala aakharu mid kalena wuxuu yidhi wainama almaru biasqarayhi kulu mriin rahnun bima ladayhi sidaasuu yidhi kaxanu iska baxrujis yare wainama almaru qofku biasqarayhi labadiisa yaryar buu wax ku ahaaday qofku qofku labadiisa yaryar buu wax ku yahay jumlada kalena waxay leedahay kullu mriin qof waliba rahanun wuxuu rahan u yahay bimaa ladayhi waxa agtiisa ahaaday al asqaraani waa labada yaryar waa alqalbu waa qalbigiisa iyo walisaanu carabkiisa waxaa la qofku inama almaru min asqarayhi sidiisa waxaa la qofku waxaa laga eegaa caqligiisa iyo iyo iyo fasaaxaddiisa si cilmi iyo fasiix u yahay laakiin lama eego siduu u feedho wen yahay oo u weyn yahay oo u qurux badan yahayo waxaa jira mid weyn oo qurux badan oo feedho weyn oo iska maran markaa kaas waxba lama joogo laakiin mid yaroo aad xaqirayso oo aad leedahay kani waxba waa bar yar oo haddana hadduu hadlo fiintu istaagayso baa jira oo katar ah marka waxaa sidaa daraaddeed baa lay inama almaru qofku wuxuu ahaaday biasqalayhi labadiisa yareer baa lagu eegaa qofka lagu ictibaariyaa carabkiisa iyo iyo caqligiisa waaya kullu mriin raahanun bimaa ladayhi kullu mriin mid kastaaba raahanun wuxuu raahan u yahay bimaa ladayhi waxa agtiisa ah labada jumlo iyada lafteeda waa laba jumloo kala jaad ah jumlana waxay sheegaysaa inama almaru biasqarayhi midna waxay leedahay kullu mriin rahanun bimaa ladayhi wuxuu qofku marhuun u yahay waxa uu haysto marka waxba iskuma aha waxba iskuma aha saas daraaddeed kamaalul inqidaac baa ka dhexeeya kamaalu linqidaac ayaa ka dhexeeya waayahay eeg hadda allaahuma kulu mriin rahn limaamladi wahuna tajidu aljumlata ahaaniyata fi kulli min almithaaleyni mafsuulata can ilula walaa sira lidalika ila kamaalu tabaayun way kala fog yihiin mid walba waa gaarkeeda wa shadiid tabaacud waayo wax la jamciyaa meesha ma yaalin oo cadafku waxaynu laba arrin buu keenaayo yakuunu liljamci bayna shayayni wa rabdu baynahuma marka labada shay inay kala duwan yihiin iyo in xukun ka dhexeeyo ayaa cadafku faa'iideeyaa dee marka wax la ysugu cadfaa meesha ma yaalin hadda wa qaala abuu tamaam abuu tamaamna wuxuu yidhi laysa alxijaabu bimuqsin canka lii amalan ina asamaa turajaa xiina taxtajibu waa shucaradu waa balaayo wuxuu yidhi laysa alxijaabu xijaabku ma ahaanin bimuqsin mid dheeraynaya canka xaggaaga bimuqsin mid dheeraynaya amalan ididiiladeeda lii xaal ididiiladu aniga ii sugan tahay canka xaggaaga ka dheeraynaya laysa alxijaabu xijaabka aad iga xijaabatay nin baa macnaha ninkan la yidhaahdo abutamaam nin boqora buu xusoo doonta ninkii markuu soo istaagay salaamay wuxuu war waxbaan kaa doonaya qad albaabku ka soo xidha ninkuna de hadduu albaabku kaa soo xidho dee khalaas iska tag wey moogta dabeedna waa iska hor fadhiisto shucaradu waa balaayo wuu kaga soo daadinaya wuxuu wadaba adigu maxaad samayn lahayd haddii aad nin soo raadiso dabeedna albaabka lagaa soo xidho intaad xanaaqdaa baad iska dhaqaajin lahayd soomaa isagu muxuu sameeyey waaba iska gebyeyba wuxuu yihi laysa alxijaabu xijaabkan albaabkaad iga soo xidhatay ma aha bimuqsin mid dheeraynaya amalan amalka soo socdaa lii xaalu amalku ii sugnaaday canka xaggaaga yani xijaabkan aad albaabkan aad iga soo xidhatay idideeladaydii fogeyn maysaba sababtoo ah ina samaa samadu turajaa waxaa la rajeeyaayoo roobku da'aya xiina taxtajibu markay xijaabato goormaa cirku soo da'aayo roob iyo barwaaq la helaa marka qoraxdaba la arki waayo oo samadaba la arki waayo oo daruuru qariyaan ya marka adiguna imka markaad meesha gashay oo aad albaabka soo xidhatay waxaa laga yaaba khasnadihii waaweynaa inaad furayso xisaab dooraa weyn hadda kuu soo bixinayso marka dhib maleh waa iska sugaya kule albaabku fadhiya weli muxuu leeyahay marka laysa alxijaabu bimuqsin canka lii amalan iyo wa ina samaa ma odhane wuxuu yidhi ina samaaa samada turajaa tan waxaa la yidhaahdaa istinaaf bayaani istinaafka bayaanigaahi waxa weyaan wuxuu ka dhashaa waa jawaabun can su'aalin muqadar aw mafhuum su'aal meesha laga fahmay ama muqadar ah oo qofku isweydiinayo bay jawaab u tahay haddii laba jumlaa jira oo istinaafiya mid waa naxwi jumlada istinaafiga naxwigahi waxa waa jumlo mubtada dhacday waa wax hore oo ciraab hore la socon weeye jumlada istinaafiga ahoo bayaanigana waxa weeye waa tii ka dhalatay su'aal la isweydiiyey su'aal qofku isweydiiyey mukhaatabka ahi ayay ka dhalanaysaa marka iminka waxa weeyaan laysa alxijaabu bimuqsin canka lii amalan oo waayo maxaa amalkaaga ama yididileelaadu u fogaan weyde su'aasha noocaasaba baa la isweydiinta karaa mogta sababtoo ah oo hadduu kaa xijaabto albaabka kaa xidhay aan yididiladaadu u goynin maxay tahay su-aashaasaa la isweydiiyey markaasuu jawaabtii wuxuu yidhi ina samaa dee samaduba cirkuba turajaa waxaa la rajeeyaa xiina taxtajibu markay xijaabanta markay daruurtu jiqka siiso ayaa dee cirku daa'aya marka waxa weeyaan ina samaa jumladaas waa istinaafi maanaa istinaaf bayaani waxay tan nashacat can waa jawaabun can su'aali lmuqadar ow mafhuum hadalkaa hore laysa alxijaabu bimuqsin canka lii amalan baa laga fahmay oo ay ka dhalatay saasuu jeeda waa kaa markaa fa kayfa laa yaxuulu xijaabu lamiiri baynaka wa bayna taxqiiqi amaalika su'aashaas baa laga yaaba in la weydiiyey fa ajaaba wuxuu ku jawaabay ina samaaa turajaa xiina taxtajibu fa anta tara ana aljumlata haaniyata mafsuulat can ilula wlaa sira lhada alfasl ila quwat raabitati bayna aljumlatayni faina aljawaaba shadiid lirtibaat jawaabta dee ina samaa turaja aw turdaja waxay aad ugu xidhan tahay hadalka hore walitisaal bisu'aal faashbahat alxaalu huna min bacdi lwujuhi xaala kamaal litisaali alatii taqadamaad waayahay in sha allahu tacaala waqtigeeda baa inooga dhacay halkaasaynu inshaalla ku joojin doonaa biidn illaahi tacaala waa iska calaalinaynaa laakiin shubaale waa biyalabaxe haddii maaragtay la fahmay uun ayaa ugu wanaagsan waxaynu meesha ku soo marnay iminka waxa weeyaan saddex miihaal oo kamaalu itisaal ah iyo jumladii oo iskhilaaftay oo insha iyo khabar isu khilaaftay iyo jumladii oo kala duwan oo waxba ahayn iyo jumladii oo istinaaf bayaani ah oo jawaab jumlada hore laga fahmay jawaab ah wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahuma cala nabiyina muxamed